ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho ka daafuray istaraatiijiyadda wasaaradda amniga ee shanta sane ee soo socota kaasi oo looga hadlayo amniga iyo xasiloonida dalka qorshahan muhiimka ah oo u taagan in la xoojiyo awoodda hay-adaha amniga si loo xaqiijiyo nabadna loogu abuuro magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo guud ahaan wadanka sidoo kalena looga shaqeeyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada iyo ka qayb qaadashada horumarka dalka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kulanka kasoo qayb galay oo uu ku jiro wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda qorshahan uu u leeyahay amniga dalka waa qariidad cad oo lagu gaarsiinayo horumar waara taas oo lagu dhisaayo hay-ada amni oo adag xirfad leh qalbaysan oo la isku halayn karo wada shaqaynta iyo iskaashiga waxaan xoogga saaraynaa muhiimadda habka wada shaqaynta hay-adaha labada heer iyadoo sharaf weyn noo tahay joogitaanka saaxiibada caalamka
midda labaad ayaa ah wacyigelinta bulshada oo ka hortagaysa qaadashada fahamka ku aadan shuruucda la xiriira arrimaha bulshada waxayna arag waxayna aragnaa dadka dadka dad fara badan oo ku jiro aanan fahansaneyn dhibaatooyinka iyo markay ku dhacaan waxyaabo faldambiyeed aanan u fahansaneyn inuu lid ku yahay amniga
dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa bogaadiyey hay-adaha ka shaqeeya nabadda isaga oo ugu baaqay in la hirgeliyo qorshahan si shacabka iyo bulshadaba ay u noqdaan kuwo ku nool jawi xasilooni ah
waxaa waajibaadkaa qaadanaya oo fulinaya ciidamada soomaaliyeed oo bulaysku uu ka mid yahay afartan kun oo bilaysa baa la rabaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaka intay qaybsadaan in ay sugaan amniga goobihii la xoreeyey ee xaradheere caawa nabadda lagu hurdo marba meel ha soo weeraraan dee rag ishaya way isgaadayaa soo maha ceeldheer iyo xaradheere aadan yabaal iyo muqukori ilaa iyo baxdo caawa nabadda lagu hurdaa waxay ku timi caqli soomaaliyeed iyo hoggaan soomaaliyeed dhiig ay shubeen dhallinyarada soomaaliyeed
qorshahan ayaa muhiim u ah dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana nabadda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka